ilaahay baa mahad iska leh allihii na makaniyey oo nuu guuleeyey inaan ku guulaysanno kooxaha khawaarijta ee shabaab ee shirqool ay u soo maleegeen ee bulshada iyo shacabka ummaddan soomaaliyeed ee ku nool degmada beled xaawo ee fal ay ka geysteen oo ee bambo ay ku tuureen oday maaragtay nabadoon ahaa nabadoonnadii soo dhisay xildhibaanadii ee jubbaland ee ee ka qaybgalahayay xildhibaanada qaranka ee federaalka ka qaybgalahayay tiimkaana arkaysaan qalabkan bastooladahan watay ee tiim magaalada jooga oo u qorshaysnaa in ay laayaan dhammaan ergadii ee konton iyo kowda ama ergadii odayaasha ahayd oo ay soo dhistay xildhibaanada soo dhistay oo kismaayo tagtay qaybtii kismaayo tagta oo dhan odayaasha inay laayaan ayay ahayd aad arkaysaan meeshaan laba bastoolood baa taallo bastoolada ay aada waxa ugu laayeen midaan labada qasnadood wata wadato waayo ee makaarofta la yidhaahdo midaana teetee baa la yidhaahdaa ee iyo bambooyin ay isticmaalahayeen oo bambooyin gacanta laga tuuro bambada gacanta ah ee ilaahay mahadiis waan ku guulaysanay ciidamada nabad sugidda ee jubbaland ee ee gobolka gado ayaa ku guulaystay qaybta ka joogto beled xaawo aan ku joogno sidaas ee daraaddeed ummadda reer beled xaawo waxaan u sheegaynaa